waxaa aada looga hadlaa gobolka banaadir caasimadda maqaamka xagee laga haystaa horta reer banaadir waan ognahay horta midowna reer banaadir wuu yahay laakiin marka wax la sheegsheega waxbaa afka laysu saarsaaraayo mar waxaa laydhaha madashaa haysato oo mar waxaa laydhaha baarlamaan baa jiro oo sidan waxaan isleeyahay arrintaasi waa arrin dastuuriya dhowr goor horena waan ka hadalay in la qeexo maqaamka caasimadda gobolka waxa uu yeelanayo waa mid qof walba oo soomaaliya dan ugu jirto faa'iida ay u tahay in la dedejiyo sida hadda shirarkii ugu dambeeyey baanu ku sheegaynay arrintaasna aan la ysku xaxamanin baan doonaynaayo anaana horgoloo inta ka shaqayna